Waxaa maanta degmada Afmadow ka furmay madasha dadweynaha iyo maamulka dowlada hoose, kaasi oo ah isla xisaabtan dhab ah isla markaasina ah dood iswareysi fool-ka-fool ah. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay madaxda dowlada hoose, mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha maxalliga ah ee ka howlgala degmada Afmadow, ururada bulshada qeybaheeda kala duwan iyo marti sharaf kale. Kulanka oo ah dood isweydaarsi fool-ka-fool ayaa diiradda lagu saarayaa waxyaabihii u qabsoomay maamulka dowlada hoose muddadii uu jiray iyo wixii mashaariic ah oo ay markaasi fuliyeen, iyadoona cadeymo i tus itaabsii ah lagula xisaabtamayo. Guddoomiyaha arrimaha bulshada golaha deegaanka degmada Afmadow, Xildhibaan Yuusuf Maxamed ayaa bogaadiyay kulanka dadweynaha iyo maamulka dowlada hoose ee degmada Afmadow.
waxaa howlkan hadda aan ka dhex hadlaya saaka ka dhacay kulan isla xisaabtan ah oo communitigii ama bulshadii afmadow ku noolayd iyo maamulka degmada ay isugu yimaadeen halkaas oo maamulka degmada afmadow lagu weydiinayay su-aalo su-aalahaas oo ah wixii afartii sane inoo dhammaatay ma- bilaa laba bilood baa noo dhimanay intii ka horreysay saddexdii sane iyo dhowrkii bilood wixii aan soo qabannay iyo wixii aan ka tagnay iyo waxqabadka annagii lagu soo eh, su-aalo nala weydiinayay baa naloogu yeeray saaka annagoo ah maamulka degmada afmadow su-aalihii eh, alxamdulilah si fiican buu noogu soo dhammaaday wixii dee waxqabad ahaan aan qabanayna waa sheegnay wixii aanan qabanin ama aanan duufnay ama aan caqabado ahaana waa nala saxay oo dadweynihii baa eh, dhacay sa- sidaa iyo way qodobeeyeen qodobadiina waa la diiwaangeliyey si fiican buuna noogu soo gobagaboobay Dhanka kale, qaar ka mid a mas'uuliyiintii ka qayb galay kulanka oo madasha ka hadla ayaa soo dhaweeyay kulanka iyagoona sheegay waxyaabaha degmada Afmadow ka qabsoomay muddooyinkii u dambeeyey.
wax alla wixii talaa ood haysaan talada annaga naga maqan idinkiina idinku jirtaan dareensannahay marka talooyinkiina dhan waa soo gudbin kartaa waadna na weydiin kartaa way furan tahay mar wax alla wixii annaga aan qaladno annagana aan arki karin baa u muuqataa laakiin idinku waad arkaysaan marka waad naga sixi kartaan dhaliisha wax toosinayso wax dhisayso waan u baahanna waana soo dhaweynaynaa dimuqraadiyaddaan ilaalinaynaa waxa ugu horeeyey ee golaha deegaanka ay ka hirgeliyeen degmada waxay ahayd leerarka cadceedda ku shaqeeya oo inta badan suuqa iyo waddooyinka muhiimka ah laga sameeyey taasoo kor u qaaday sare u- sare u kaca ama habsamida u socodka ganacsiga ganacsiga magaalada iyo bilicda degmada soo celisay waxaa kaloo waxaa sidoo kale inoo qabsoomay dhisidda xarumaha waxaa sidoo kale inoo qabsamay inaan dhisno xarunta booliiska sidoo kale waxaa inoo qabsoomay inaan dhisno